wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa ka qayb galay ururka deeto oo mashruuc dheer beeris ah ku sameeyey xarumaha cusub ee wasaaradda amniga gudaha dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda waxa ayna si wada jira ula wareegi doonaan wasaaradaha ku dhowaad saddex boqol oo geed oo loogu talagalay in lagu beero xarumaha kala duwan ee wasaaradaha dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo xogayaha guud ee ururka deeto cabdirasaaq maxamed axmed ayaa ka warbixiyey mashruuca dhirbeerista ay ka wadaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay geeda sida boqol eh runtii may barajeene geedoon intay ku qiib qaadado doonaan bilicda wasaaradaha kuna madnagado doonan hoo bilaar insha allah haano bilicda iyo may laraa insheegaad hoos iyo walbadan lagu helo doono intii nagadaan rajeeyana sidoo kale hadda may laraa geed mirood hadda kadha jir intii walla ama hadda nagada doonan may rajeene as dada organization degan development organization si simpanin ku barateen degaanadan wala holbadan kuwani horumarinta deegaanka u sheegayani dhanka kale wasiirka amniga gudaha dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdulqaadir iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda cabdulqaadir cabdinuur ayaa si wada jir u sheegay in muhiim mashruucan u yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay loona baahan yahay in bulshadu ay sameeyaan dhir cagaaran wali ku gudoognay dhareen yoon ka tirigaleen wasaaradda amnigi wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaalad yoon ka tirigaleen iyo kula wareegni runtii dhallinyaro go'aansaday u dalsho in agaarayaan sidoo horey dowladda koonfur galbeed go'aamidi deegaanada dowladda koonfur galbeed guudahaan yaa muujaas marka hay-ad wadani ow
dhireynta wasaarad la dhireynayo aragtay iyo iyo maaragtay waddanka inay qurxiso waxay qayb ka tahay dhireynta iyo waxaa kaloo dhirta qayb ka noqonaysaa in roobkii oo maaragtay inay qayb ka ahaato inay soo jiidato sababtoo ah meel aan dhir lahayn roob la'aan waaye marka ururka dedow waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin qayb qaadashada ay ka qayb qaadateen wasaaradaha cusub wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda in aad dhireysaan qayb aad ka noqoteen